alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay jinaayaadkii siba waxaynu ku jirnay wixii ay qisaastu ay ku waajibaysay qaala almualifu raxima allahu tacaala wain amsaka rajulan hadduu nin qabta xataa qatalahu aakharu ilaa mid kale uu dilo wajaba alqawadu qisaastu waxay ku waajibaysaa cala alqaatili ka dilay ee wain shahida calaa rajulin nin hadduu ku marakaco oo fa qutila bishahaadatihi markhaatigiisa lagu dilo uma rajaca uu shahaadadii ka noqdo oo wa qaala u idhaha tacamadtu daalika kaas ayaana u camdiyay oo u kasay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa lagu yeelanayaa halkan sheekh wuxuu inooga gelayaa markaa sabab iyo mubaasharo ay kulmaan ama sabab iyo shardi iyo markay kulmaan ee weliba mubaasharada la qallibayo ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa wuxuu idhi hadduu qabta nin dabeetana nin kale oo seef ama xabad la doondoonayey ayaa ka daba yima ku dhuftay seefdii ama xabaddii sidii baa ninkii ku dhintay qawad iyo qoorgoyn waxa iyo qisaas waxay ku waajibaysaa kaa qaatilka ee dilay kan isaga qabtay waxaan tacsiir ahayni laguma lahaa waxaanay markaa u deliishadaan xadiid daaraqudni iyo bayhaqiyo ay warinayaan nebigu sala allahu alay slm idaa amsaka arajulu rajula hadduu nin nin qabto hadduu qof qabto unbaa looga jeedaa xataa jaa aakharuu wa qatalahu oo dabeed mid kale u yimaaduu dilo yuxbasu lmumsiku wa yuqtalu lqaatilu kaa dilayna waa la dilay oo waa la qisaasayaa kan qabtayna waa la xabaasiuno bimacnaa waa la tacsiiraya waa la garaaxayaa haddii uu ku marakaca nin ayuu wuxuu marakacay inuu wax dilay ama inuu ridoobay ama isagoo guur hore soo maray inuu sinaysay waxyaali qofka lagu dili jiray ayuu ku marag furay dabeetana shahaadadiisaasaa lagu dilay kadib ayuu dabeetana shahaadadii ka noqdayoo dee isaga iyo nin kale ayaa arrintan wada furay nisaabkii shahaadada ayaa markaa nuqsaamay waxaa soo baxday markaa inaan dee dil ninkii lagu lahayn waxaanu yidhi tacamadtu daalika waanu camdiyey shahaadadaasi ninkaa loo dilo wajaba calayhi lqawadu qawad ayaa ku waajibaya iyo qisaas iyo qoorgoyn ayaa ku waajibaya waxaanay u deliishadeen ahar laga warinaya cali bni abi aalib ka sugnada bukhaarina mucallaq ahaan uu ku wariyey iyo bayhaqiyo waxaa naba nin ayaa caal eegtiisa waxay ka fureen nin inuu xaday gacantiibuu dabeetana jaray kadib ayay shaadadii markhaatigii ka noqdeen wuxuu hi haddaan ogaan lahaa inaa u camdideen gacmihiinna ayaan jari lahaa laakiin hadda gacanta magdhowgeedii ayuunbuu markaa saaray uui gacantan magdhowgeedii iska bixiya wain amsaka rajulan nin hadduu qabto xataa qatalahu aakharu ilaa mid kale u dilay wajaba alqawadu cala alqaatili buu ku waajibayaa ee wain shahida calaa rajulin hadduu markaa nin ku marakaco oo markaa wax dil keenaya ayuu ku furay fa qutila bishahaadatihi markhaatigiisi baa lagu dilay uma rajaca dabeedna waa ka noqday markhaatigii oo nisaabkii shahaadaduna dee wuu dhinmayaa ee keligii baa markaa markhaati noqonaya loogama jeedo wa qaala waxaanu ihi tacamadtu daalika shahaadada waanu camdiyey yacnii si markaa dee loogu dilaan doonaya wajaba calayhi lqawadu qawada ayaa markaa ku waajibaya wain akraha rajulan nin hadduu ku dirqiyo calaa akli summin sum cunideed ayuu ku dirqi famaata minhu waa u dhintay wajaba calayhi lqawadu ayaa ku waajibaya wain qaala hadduu yidhaha lama aclam maan ogaanin annahu sumun qaatilun sun wax dilay inuu yahay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan ee wain khalata suma biطacaamin hadduu ku khaldo oo wa acama rajulan nin uu cunsiiyo aw khaliahu biacaamin lirajulin aw khalatahu biacaamin lirajulin ama wuxuu ku khalday raashin nin leeyahay fa akalahu waa cunay fa maata minhu waa u dhintay fa fiihi qowlaani masaladaana laba qowl ayaa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddii oo nin ku dirqiya sun cunideed kan cunayaana ma oga waxan inuu sun yahay dabeetana sidiibuu ku cunay waa ku dhintay qawad iyo qisaas baa lagu yeelanayaa kaa qasbayoo le'annahu wax wax dila ayuu inuu ku dilo ula qasiyo isagoo seefku dhuftay oo kale ayay la mid noqonaysaa hadduu yidhaahdo maan ogaanin inuu sun qaatilo yahay waxaan inuu sun qaatilo yahay maan ogayn weligina waa ku beeniye wuxuuhi wuu ogaa laba qowl ayaa masaladaa ku sugan mid waxa uu leeyahay qisaasi waa ku waajibaysaayo dee waxay ka dhigantahay isagoo nabar halisa intuu ku dhuftay yidhaahdaa ma ogayn inuu nabarkaa u dhimanayo kan kalena wuxuu leeyahay war waxyaalaha qarsoobi kara weeye shubha ayay noqonaysaa markaa qisaastii qofaa ka rabta maadaama waxaan yahay wax qarsoobi karaa inuu mana kala rajaxin labada qowlo laakiin imaamu nawi ayaa tasixu tambiixa inoogu kala rajaxayo aslawina uu ku raacay wa annahu yajibu calaa man qaala lama calama annahu sumun qaatilun ka yidhi maan ogayn in markaa la qisaasayo weeye haddii uu haddaba sundii raashin ayuu ku khalday raashinuu isagu leeyahay ama cid kale leedahay ayuu ku khalday nin ayaanu quudiyuu yidhi hoo ama raashin nin leeyahay ayaabuu markaa sundii dhex geliyey ninkii dabeetana waa ka cunay waa ku dhintay dabeed kaana laba qowl ayaa masaladaana ku sugan ayuu leeyahay oo wuxuu leeyahay ka diidani ninkani isagaa dee ku cunay taa hore waxay ahayd qasab laakiin tan waxay leeyihiin labada qowl mid wuxuu leeyahay lama qisaasayo oo wuxuu leeyahay innahu facala maa halaka bihi biikhtiyaarihi isaga ayaa waxaan ikhtiyaarkiisa ku cunay iljaa iyo markaa uu gelin xisiya iyo mid sharci meesha midnaba kuma jirto markaa sidaas ayaa markaa isaga ayaa nafdiisa halaagay oo wax qisaasa laguma lahaa ka waajibinayaana waa si ay rawyaan iyo rag badani ay markaa xoojinayaane waxay leeyihiin qisaasii waa lagu yeelanayaa weliba waa si ay rag badani markaa ay rajaxayaan ee asxaabtii markaa mutawalli iyo rawyaan iyo rag fara badan ayaa markaa ayaa taa rajaxay waxaanay deliishadeen xadiid sanadkiisu xasanu saxiix yahay oo abu daawuud uu warinayo haweenay yahuudiyada ayaa khaybara neef markaa ay soo soshay ayay u soo hadiyeysay nebiguna hadiyadda waa aqbali jiray waanay soo subaysay markaasuu ka cunay asxaabtiisina waxbay ka cuneen weliba rawaayadka qaarsay tilmaamayaan markuu nebigu goostay ayuu ihi iska dhiga waxau ii sheegayaa hilibkan inuu subaysan yahay sidii baa dabeetana ay iskaga dhigeen waxaa ku dhintay bishru bnu baraa binu macruur ninka la yidhaahdo ayaa ku dhintay oo sundii u dhintay yahuudiyaddii ayuu markaa u diray nebigoo waa loo yeedho wuxuuhi maxaa kuu kallifay waxaanaad samaysay inaad suntaanna siiso waxay tidhi waxaan u sameeyo or idhi hadduu nebi yahayna dee waxba yeeli maayo saa imikaba ilaahay kugu sheegay ee dee hilibkii lafdiisii mucjisadaada uu kugu sheegay inuu suwaysan yahay waxba yeeli maayo baan idhi haddii aanu nebi ahaynu balaayo kaloo lasoo diray yahayna dee waydu ka raaxaysanoo bahalkan ha cuno ha ku dhinto ayaanu no dabeetana nebigu sidaasuu faray markaa in lagu dilo markii weliba ninkaasi u dhintay rawaadku say sheegayaan markii hore ma dirin laakiin markii dambe ee ninkani u dhintay ayuu markaa dilay sida riwaayada abu daawuudku ay tilmaamayso markaa labadan qowlla waxa uu markaas inoo xoojinayaan qolyahan markaas nawowiya waxay inoo xoojiyeen in markaa wuxuu ku xoojinayaa markaa tasixu tambiiha iyo asawilo weliba uu ku raacayaa inuu markaa qisaastaas aan lagu lahayno wa ana alqisaasa yasqutu can man khalata suma bitacaamin ciddii markaa raashiin ku khaladee wadayafa bihi rajulan ninkuu martigeliyey ow biacaami rajuli ama nin raashinkii ku martigeliyey masaa'il kaleo inoo soo socdana ayadana wuu inoo raaciyo halkeeda ayaynu ku gaari doonaa wain akraha rajulan calaa akli sumin hadduu ku hadduu ku qasbo oo famaata minhu dhinta wajahu calilqawadi baa ku waajibaya ee wain qaala di lama calama anahu sumun qaatilu inuu yahay maanugin fa fiihi qowlaani wain khalata suma biطacaamin hadduu ku khaldo wa acama rajulan uu qudiyo aw khalatahu biطacaamin lirajulin ayuu ku khalday faakalahu ninkii waa cuno famaata minhu waa u dhintay fa fiihi qowlaani masaladaana laba qowl ayaa ku sugan wain qatala rajulan bisixrin yaqtulu qaaliban haddii uu markaa nin ku dila sixir qaaliban wax dila wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn iyo qisaas ayaa lagu yeelanayaa waxau sheekhu leeyahay haddii oo nin ninku dila sixir sixirkaasina waa qaaliban mid wax dilaa qawad iyo qoorgoyn ayaa lagu yeelanayaa oo dee wuxuu ku dilay sabab qaaliban wax dilaa isagoo mindhi ku dilay oo kale ayuunbuu markaa la mid noqonaya haddii aanu mid wax dilo ahayna qawad markaas lagu yeelan maayo sixirkuna dee waa shayga xaqiiqada ah ee ilaa xad markaa qofkii in lagu dilo yacnii gaadhayo weeye saa daraaddeed baa ilaahay wa min shari nafaahaati fi lcuqadi kuwa xadhkaha afoofa yacni guntiba intay wax gundaan markaa afo wax ku tufa sharkooda in laga maangalo ilaahay inoo faray waanageena yucallimuuna annaasa sixra wax la baran karay inuu yahay fayatacalamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji yacni wax lagu kala geynaya labada isqaba inuu markaa leeyahay ayuu noo tilmaamay xadiidka saxiixa ah ee imaamu shaafici iyo bukhaari ay warinayaanna nabiga sala allahu alay slm in la sirxay ayaa inoo sheegay oo marka ayaamo uu sirxanaa ayuu u qaadanayay inuu xaaskii tegay isagoon u tegaynin habeen habeenada ka mid a ayuu dabeetana soo baraarugu uhi ilaahay wixii aan markaa weydiinayey waa iga soo jawaabo laba nin baa manaam ugu yimi midkood baa markaa xagga lugaa ka fadhiistay midna xagga madaxa kii markaa lugaa fadhiyey baa kii madaxa ku fadhiyey madaxagiisa fadhiyey yidhi maxaa ninkan ku dhacay waa sirxan yahay buuhi oo yaa sirxay lubayd ibnu acsam alyahuudi ninkaasaa seexray oo muxuu ku sirxay yacni wuxuu markaa uu ku sirxay oo markaa timihiisii iyo shalladiisii iyo ubax markaa timireed oo dhadig markaa weelkiisii la dhexgeliyey oo markaa ceel weliba darwaan la odhan jiray dhagax yal hoostiisa lasii geliyey ayuu markaa lagu sirxay buu yidhi deetana ceelkii baana tegay oo biyihii soodxumo oo kale mooda ayaa laga sooray cali ayaa degay halkii ayaa dabeetana laga soo saaray markaasaa sidii wax dabar laga furay oo kale ayaa nebigu sala allahu caleyh wasalam uu noqday markaa ficil buu noqdaa waxay markaa akhriyayaan buu noqdaa beridiisa iyo barashadiisa culimmada qaarkood ayaa ku tilmaantay gaalnimo inay tahay falaa takfur si aayaddu markaa ay tilmaamaysay qolyana markaa waxay ku tilmaameen inuu yahay shay xaaraan ah welibana waxay yidhahdaan dee wuxuu ku sugnaan karaa un iqraar iqraar buu ku sugnaan karaa kuma sugnaan karo markhaati waayo dee saaxiroolaha kalee furaya waa saaxiro markhaatigiisaba la aqbali maayo dee mid ka toobad keenay oo markaa yidhaahda hadduu nooca nooca iyo noocaas waaba nooca sheegaad wax ku sixirto saa iyo sa kaasi markaa mid wax dilo weeye hadduu yidhaahdo qolo markaas suxare ahlan jirto ka toobad keentay meelahaasumay markhaatigu ka soo galeen laakiin saaxir hadda loo soo joogayo oo markaa markhaati loo soo taagaya ma jiro wain qatala rajulan bisixrin hadduu ku dilay yaqtulu qaaliban si abaadan wax dila wajaba calayhi lqawadu ayaa ku waajibaya wain qataca ajnabiyun ajnabi hadduu silcatan bura ka jaray min rajulin bikayri idnihi buu kaga jaray famaata waa dhintay wajaba calayhi lqawadu ayaa ku waajibaya wain qataca xaakimun oo wasiyun hadduu xaakim ka jaray ama mid loo dardaarmi mid saqiirin mid yar oo famaata waa u dhintay fafiihi qowlaani baa ku sugan axaduhumaa midkood yajibu calayhi lqawadu qawad ayaa ku waajibaya wathaanina laa yajibu ka labaadna wuxuu leeyahy kuma waajibayo waxau leeyahay sheekhu hadduu markaa ajnabi waa qof aan dee weligiisi aan ahayn ayaa silco silcadu waa buro ayuu ka jaray min rajulin ama yani qofuun baa looga jeedaa ama nin ama ruux dumar ahaadee bikayri idnihi mana idmin isagoo hurda ayuu yihi war wuxunaa daafisoo gem buu ka siiye ama waarii qabta buu yidhi markaa waxaan xunay foolxumad aan ka jarnee dabeetana sidii buu dhinto waa dhiigbaxay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgooyin baa lagu leeyahay li'annu mutacadi bilqaطci gooyintaasuu tacadi ku sameeyey markaa isagoo dee gacan ama lug ka jaray oo kale ayuunbuu markaa la mid noqonayaa haddiise dee idan uu jiro oo markaasuu u idmay ayada dee markaa waxba u iman maayaan markaa mar hadduu markaas u idmay ee waa idan la-aan mar uu kaga jaro haddii uu haddaba jaro xaakim ama wasfi ayaa jaray waa mid loo dardaarmay oo mase aabbu markuu sii dhiga ama awowga yuhi carruurtaadaan kuu dardaarma mas-uula mid saqiiri mid yar ama mid waalan weliba kudayntaasana ka cabsi badnayd ka jaridda oo haddii lagu daayo khatar iyo dhib weyn baa ku imanaysaa famaada dabeetana waa u dhintay fa fii qowlaani masalada laba qowl ayaa ku sugan oo mid wuxuu leeyahay qawad ayaa ku waajibayaa le'annahu isaga ayaa dilkiisii dedejiyey wax markaa yacni dee dhib inay ka timaado un la rajaynayo buu isagu dedejiyey isagoo markaa dee xubin jaray oo kale ayay markaa la mid noqonayaa taanigu wuxuu leeyahy kuma waajibayooo li'annahu dee dil uma jeedin islaax iyo mudaawaadunbuu ula jeeday nadar buu ku lahaa markaa daawayntiisa shubha markaa qisaastii ka ridda ayay noqonaysaa waa halka markaa imaamu nawowi labadaaba qowl ulahaa wa ana alqisaasi yasqutu can wasiyin wa xaakimin qatacaa salcatan min saqiirin qisaasi waa ka dhacaysaa xaakimka iyo wasiga markaa silcadaas iyo buradaa ka jaray kii yaraa wain qataca ajnabiyun silcatan haddii uu jaro buro min rajulin buu bikayri dini kaga jaro famaata waa dhintay wajaba caleyhi lqawadu qorgeyn ayaa lagu yeelanayaa ee wain qataca xaakimun hadduu jaro oo wasiyun baa jaray min saqiirin mid yar ayuu ka jaray famaata waa dhintay wa fiihi qowlaani axaduma yejibu caleyhi lqawadu waa ku waajibaya wahaaniya laa yejibu ka labaadna wuxuu leeyahay ma waajibayo fafiihi qowlaani yajibu calayhi lqawdu wahaanii tajibu diya diya ayaa waajibaysaa laakiin dee diyo lagama hadlaynine waxa laga hadlayay waxa weeye waa xagga qisaasa yajibu calayhi lqawdu wahaani laa yajibu yacni ma waajibayso ee markaa diya muqallada ayuunbaa markaa waajibaysaa marka laa yajibu macnaha ma waajibaya qawadkii laakiin waxaa waajibaysa diyatun weliba muqalladaa baa waajibaysa wain ishtaraka jamaacatun kooxi hadday wadaagaan fii qatli waaxidin mid diliddii qutiluu bihi waa loo dili oo dhammaantood waa la wada layn wain jaraxa waaxidun mid hadduu dhaawaco jaraaxatan dhaawacdu wa jaraxahu laakharu ama wa jaraxahu aakharu mid kalena isaguna dhaawaca mi'ata jaraxa boqol dhaawac oo famaatou dhinto fahumaa qaatilaani labadaasiba laba qaatil iyo laba dile ayaa loo xisaabinayaa wain qataca axadumaa kafahu hadduu mid kafgiiyo intaa jaraqalayda jaro walakharuka kalena diraacahu dhudhunka intaa soo hadhay ayuu jaray famaatu waa dhintay fahumaa qaatilaani weeye ee wain qataca axaduma yaddo hadduu jaro waxazal aakharu raqabatahu kii kale qoorta ayuu ka jaray ow qataca xulquumahu ama halkaa hunguriga ow mariya ow labadaa mid buu jaray ow akhraja xashwatahu ama mindhiciradiisii buu soo saaray falawalu jaarixun wey wathaanii ka labaadna qaatilun qaatil iyo dile ayuu noqonayaa waxau sheekhu leeyahay haddii jamaaco iyo kooxi ay wadaagsadaan qof diliddii dhammaantood waa loo dili waa marka ficilka mid waliba uu yahay hadduu keli noqon lahaa uu dili lahaa leannu xadiid aan soo maraynay uma antum yaa khusaaca qad qataltum hada alqatiil min hudayn anana caqiladiisiiya intaa kadib wixii la dila faalu bayna khayratayni bayna khiratayni in axabu qataluu wa in axabu akhaduu lcaqla markaa inuu mid dilay iyo inay kooxu dishay ma kala saarin nebigo qoladiinaa reer hudayl ayaa dilayunbuu yidhi waxaa kaloo ayadana sugan oo cumar bin khadaab ka sugan sida imaamu maalik uu markaa warinayo iyo bukhaari marka ay ka warinayaan wuxuu dilay toddoba ama shan ree samca oo nin diliddii si markaa xeelada u dilay ayuu u dilay base wuxuuhi low tabaalaha calayha ahlu sanca laqataltum bihi jamiica reer sanca oo dhammi hadday isugu tegi lahay dhammaantood kurtaanka guri laabuud hadda waaba toddoba iyo shane hadday sanco oo dhammi ninkaa isugu tegi lahayd kurta ayaan ka guri laabuud waxaa kaloo dee ayadana xikmada ama cillo ay ku jirtaa waxa weeye haddii aan saa la samaynin dee waxaa dhacaysa ninkii doonan inuu dilaabo inuu mid kala soo kaxayso ama laba kala soo kaxayso oo idhaahda kaale marka kawaan kaga siine ilaa cidinayna qisaasi mayse markaa dadkii qofkii qof doonay inuu dilaabo mid kale ayuunbuu kaxaysan lahaa waxaa kaloo sheekhu yidhi hadduu middhaawaco hal jaraaxo hal dhaawac buu geystay ka kalena boqol buu ku dhuftay mid baa hal toorray gelay ka kalena boqol toorray buu ku dhuftay mid qudhana jaraaxadiisu may bogsanin waa dhintay dabeed labadooduba laba qaatil bay noqonayaan laba qaatil bay noqonayaan macnaheed waxa weeye qisaas baa lagu wada yeelan ama diyadii ayaa markaa loo qaybin maxaa yeelay waxay leeyihiin jaraaxadan iyo dhaawacu siraayo ayuu jidhka ku yeeshaa hoosna waa u galaa aan cidi ogeyn inuu markaa midda u dhintaa la arkaa oonu jaraaxooyinka u dhiman inuu jaraaxooyinka faraha badan udhinto midda aanu u dhiman ayaa dhici karta halaagiyo dhimashadiina qofkii marka labada ficil lagu sameeyey buu ayuu yimi dee suurtagalna maaha midkoodun in loo tiiriyo in laga wada ridaana suurtagal maaha saa daraaddeed baa lahi labadoodaba waa wada saaran tahay hadduu haddana midkoo jara kafga intaa jaraaqaydee hore faru ku yaallaan buu jaray kii kalena diriica iyo dhununka intii soo hadhay ayuu jaray labadiibuu wada dhintay fa huma qaatilaani labadaasina laba dile ayuunbay noqonayaan le'annu isagoo tii hore leesi xanuunsanayo xanuunkan kalena ayuu iyadana ugu daray dhammaan waxay isla markaa labadii nabarba isla qaateen ama yacnii isku garab galeen nafda saariddeedii hadduu midkood gacanta jaro ee hadda waa markay ficiladoo mid ficilkiisu ka kale ficilkiisa aanu meesha ka saarin hadduuse mid ficilkiisu ka kale ficilkiisa meesha ka saaro mase mid baa gacan ka jaray kii kalena qoortu ku dhuftay ama hungure cadka ama hunguri madowga ayuu guriyey ama yacnii dee mindhiciradiibuu ka soo riday calooshuu ka soo ridayba kana markaa gacanunbuu lahaa inuu jaray ka hore isagu wuxuu noqonayaa jaarixoo wuu dhaawucu noqonayaa oo qisaas iyo magba haddii la qisaasana gacantuunbaa la qisaasi haddii mag laga qaadana magta gacantuunbaa laga qaad wahaanii qaatilun kan labaad baa dilo ah oo markaa isaga la qisaasaya ama magtii nafda laga doonaya leannu ficilkiisa wuxuu ku jiray saraayadii kii hore nafdina isagaa saaray markaa isaga ayaa lagu yeelanayaa qisaastii wain jaraxahu hadduu dhaawaco wain ishtaraka jamaacatun fii qatli waaxidin hadday ku shuraakoobaan qutiluu bihi waa loo dili ee wain jaraxa waaxidun jaraxatan hadduu dhaawaco wa jaraxu aakharu mid kalena mi'ata jaraxatin boqol dhaawac oo famaata u dhinta fauma qaatilaani weeye labaduba wain qataca axadumaa kafa hadduu jaray walaaakharuna diraacu dhudhunka ayuu jaray famaata fiihimaa ee minhumaa labadoodii ayuu markaas u wada dhintay famaata waa dhintay fahumaa labadaasi qaatilaani weeye wain qataca axaduma yadow hadduu jaro waxazal aakharu raqabata qoorta ayuu jaray ow qataca xulquumahu wa mari'ahu ama labadaasuu israaciyey ama qataca xulquumahu wa mari'ahu mid ahaan ow akhraja xashwatahu ama wuxuu soo saaray mindhiciradiisii buu markaa dibadda soo dhigay falawalu jaarixun waa dhaawace wathaani ka labaadna qaatilun weeye wain ishtaraka alabu waljnabiyu fii qatli libni inanka diliddii hadday wadaagaan wajaba alqawadu baa waajibaya cala alajnabiyi ee wain ishtaraka hadday wadaagaan almukhdiu waalcaamidu mid gebsan iyo mid camdi fi lqatli ayay wadaageen ow daraba axadumaa bicasan khafiifa wajaraxa lakharu kalena waa dhawacay famaata waa u dhintay lam yajib ilqisaasu calaa waaxidin minhuma mid labadooda ka midana qisaasi kuma waajibin waxau sheekhu leeyahay haddii aabbihii iyo nin ajnebi ilmaha dilkiisii ay wadaagan oo masalan ilmo aabbihiis ilm yani waalid ilmihiisii ulaynaya ayuunbuu isna xaggan kaga bilaaba idagii baa kala soo bugsiye oo isna xag inuu kaga bugsiiye dabeetana nafdibu waa ka baxday wajaba alqawadu cala al ajnabiyi ka ajnabiga qisaas baa lagu yeelan leannahu ficilkan aabbuhu waa mid cafwi oon qisaasi ka imanaynin qisaastuna waxay uga dhacday macno isaga ku sugan oo aabbanimadana bay uga dhacday kan markaa la shuraakoobay ka dhici maysa markaa waayo haddii labadii dilka ku shuraago midkood la cafiyoo kale ayay ka dhigan tahay dee haykale waa la qisaasan karaya taasi waa masalada hore haddii ay muqdi iyo caamid qatli ay wadaagaan midna nabarka badheer buu ugu dhuftay midna gaf buu kaga dhacay amaa midkood baa ul yar ku dhuftay ka kalena waa dhaawacayoo nabar dhaawaca buu geystay labadiibuu u wada dhintay lam yajib ilqisaasu calaa waaxidin minhumaa mid labadooda ka midana qisaas lagu yeelan maayo oo nafdi waxay ku baxday laba ficil oo mid qisaas keenayo midna aanu keenaynin dee ka aan keenayne markaa ridaya ayuunbaa la qallibay oo midde waa muqdi oo isaga laguma lahayn midna waa caam waa yacnii waa caamidoo waa lagu lahaa ama mid waa wixiis waa shibhulcamdi ama waa camdi oo masala iminka muqdi ah dee ficilkiisu waa khata kan usha khafiifadaa ku dhuftay wixiisu waa shibhulcamdi qisaas iyaga laguma lahayn kan laakiin caamidka ama dhaawacay dee waxa weye isagu camdi ha la yimaadee laakiin meeshii laba ficil baa soo galo midna qisaaskaya midna u anfinayo markaa waa anfoobay oo qisaasi meesha waa ay ka baxday wain ishtaraka alaabu walajnabiyu fii qatli ibni hadday ku shuraakoobaan wajaba alqawadu cala alajnabiyu ku waajibayaa ee wain ishtaraka almukhdiyu walcaamidu fi lqatli hadday ku shuraakoobaan ow darabahu axadumaa bicasan khafiifa ayuu ku dhuftay wajaraxahu laakharu kii kalena waa dhaawacay famaata waa dhintay lam yajib ilqisaasu kuma waajibaya calaa waaxidin minhuma midkoodna qisaas kuma waajibayso wain jaraxa nafsahu hadduu dhaawaco wa jaraxahu aakharu mid kalena uu dhaawaco aw ama jaraxahu saabuucu asaabuucunba ah laayaa dhaawacay wa jaraxahu aakharu mid kalena waa dhaacay famaata markaasuu dhintay fa fii qowlaani baa ku sugan axadumaa yejibu alqawadu cala aljaarixi buu ku waajibaya wasaanina laa yejibu ka labaadna wuxuu leeyahay kuma waajibayo ee wain jaraxa waaxidun hadduu mid dhaawaco wa daawaa huwa jurxahu bisummin buu ku daawayey hayru muuxin ama hayru muwaxin macnaha aan nafda bixideeda dedejinayni ama muuxin saasay kuwaalasay hayra muuxin yacni mid nafda markiiba dedejinaysa aan ahayn walaakiinu yaqtulu haaliban sida badan waxbuu dilaa ow khaatal jurxa wuxuu ku tolay nabarkii fii lacmin xayin hilib nool faqad qiila waxaa la laa yajibu qawadu kuma waajiba cala aljaarixi wa qiila waxaa la calaa qowlayni mee masaladu waa laba qowlna waa la yidhi ee wain khaadal jurxa hadduu talo man lahu calayhi wilaaya mid wilaayo ku leh fa fii qowlaani baa ku sugan axadumaa yejibu lqawadu cala alweliyi waa ku waajibaya oo fa yejibu cala aljaarixina waa ku waajibaya wahaanii laa yejibu cala alweliyi kuma waajibayo walaa cala aljaarixina kuma waajibayo waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku nafdiisa dhaawaco macnaa dhaawacu isaga ayuu nafdiisa iskaga dhacay dee xabad buu isku qarxiyey ama nabar iyo gudin iyo faashiya waxa isabaa ku dhacay oo saasay ku dhaawacday wa jaraxu aakharu mid kalea isla nabar ku dhuftay labadiibuu wada dhintay ama bahal baa dhaawacay isagoo sabuc iyo bahal dhaawacay buu mid kalena dhaawac u geysay labadii ayuu dhintay labadubana khaaliban kuwa wax dila weeye laba qowl baa masaladaa ku suganoo waxa uu leeyahay midkood yejibu alqawadu cala aljaarixi waa ku waajibayaayoo waa shariiku caamidin mar hadduu caamid la shuraakoobay dee qisaa damaankiisu wuxuu ku dhacay macno isaga ku sugan macno ficilkiisa ku sugan maho aabbihii ayuu markaa shabbahayaayoo ninkii aabbaa la shuraakoobay buu shabahayaa qisaasi waa lagu yeelan aanigu waxa uu leeyahay laa yejibu qisaasa ugumale mar haddaanu muqdi kii la shuraakoobay oo weliba jinaayasu madmuuno ahayd lagu yeelan waayey qisaas dee midaan jinaayadiisu madmuuno ahaynoo dee sabucan ama yacni ninka nafdiisa dhawacaya isaga kii la shuraakoobayna lagu yeelan maayo ayuu leeyahy taasi waa masalo waxaa kaluu yidhi hadduu qof baa dhaawacay dabeetana dhaawiciiyo wixii bu adkaysa waayey oo jurxigii wuxuu iskaga shubay uu ku daaweeyey sun yacni markaba horto hayru muuxin maye aan nafda markaba saaraynin laakiin qaaliban wax disha waanu og yahay ama nabarkii ayaa wuxuu ku tolay hilib nool buu markaa meel kale oo nool ayuu markaa soo tolay wax soo gelgeliyey waana haaliban markaa meel loo dhinta meesha kaluu soo tolay qiil wuxuu leeyahay qawood kuma waajibaya calaljaarixi kan dhaawacay qawood lagu yeelan maayo qorgoynoo dee kan majruuxo wuxuu u qasinaya nafdiisa inuu daweeyo jinaayo iyo waxyeelo uma qasinaynin ayuu leeyahay waana camdulkhada shariigiisana markaa lagu yeelan maayo cabdulkhada shariigiisana qawood laguma lahayn qiil baa wuxuu leeyahay me masaladu waa calaa qowlayni masalada laba qowl baa ku jira sida masaladii hore oo kale tan ayaanu markaa tasixinayaayo asrawi baa markaa markaa wuxuu leeyahay horta wuxuu yidhi wacaman shaarakaw sabcun masalada marka sabcuu la wadaago ayada qisaasu way dhacaysaa oo taa imaamu nawowi baa tasixu tanbiih aan ku sheegay oo masalada ayaa gaar bay ka dhigeen waxaa kaloo yidhi wa annahu yajibu calaa shariiki jaarixi nafsihi kaa nafdiisa dhaawacay kala shuraakubay qisaasi waa lagu yeelan wa shariiki man daawaa jurxahu ka nabarkiisa ku daaweeye bisumi yaqtulu haaliban aw khaata fii laxmin xayin ama hilib nool ku toray kaasna markaa qisaasi waa ku waajibaysaa kala shuraakoobay wa tasixu ariiqati alqowlayni dariiqadu inay laba qowl tahay ayaana markaa saxiixa fii masalati alkhiyaata walmudaawaad masaladaa tulidda iyo masaladan labada masalo masaladaa tolidda iyo masaladan dawayntaba waa laba qowl baa masalada khilaafkeedu yahay waxaa kaloo sheekhuu yidhi asrawi wa suquutuhu can iljaarixi idaa lam yaclam ilmajruuxu ana khiyaadahu mudaawaatuhu taqtulu haaliban midda labaad jaarixa way ka dhacaysaa kan dhaawacay haddii aanu ogayn kan majruuxa la dhaawacay in toliddiisana ama daawayntiisani ay haaliban wax dilayso kaana markaa way ka dhacaysaa qisaasii oo lagu yeelan maayo wain jaraxa nafsahu hadduu dhaawaco wa jaraxahu aakharu mid kalena uu dhaawaco famaata u dhinto aw jaraxu sabcun ayaa dhaawacay wa jaraxu aakharuuna waa jaraaxeeyo waa dhaawacay famaata markaasuu dhintay fafiihi qowlaani masalada laba qowl ayaa ku sugan axadumaa yejibu lqawadu cala aljaarixi waa ku waajibaya wahaani laa yejibu wain jaraxa waaxidun hadduu mid dhaawaco wa daawaa huwa jurxanoo bisummin hayru muuxin aan markaba nafda saarayn buu ku daweeyey walaakinahu yaqtulu haaliban se wax badan dila aw khaada aljurxa fii laxmin xayin ayuu ku toray famaata waa dhintay faqad qiila waxaa laa yajibu lqawadu cala aljaarixi ku waajibi maayo wa qiila waxaa la yidhi calaa qowlayni masaladu waa laba qowlna waa la yidhi waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddii uu jurxigii tolo mid wilaayo ku leh oon aabbiyi awowhayn wasigii iyo xaakimkii iyo aa ku tolay laba qowl baa masaladaa ku suganoo mid wuxuu leeyahay qawadkii weliga waa ku waajibayaa jaarixana waa ku waajibayaa leannu waxaanu ficilkiisu u bannaanayn buu weligani sameeyey ajnabi oo kaleu noqno taanigu wuxuu leeyahy waajib weliga kuma waajibayo leannu jinaayoba qasee mudaawaad buu qasee shibulcamdi buu noqonaya qisaasi waa ka dhacaysa dee jaarixiina isna lagu yeelan maayo oo leannu mid ficilkiisu camdukhata yahay ayuu markaa la shuraakoobay halkaana imaamu nawowi waxa uu inoo xoojinaya waa annahu yasqudu can ilweliyi idaa khaata aljurxa markuu jurxii tolo inaan markaa lagu yeelanaynin qisaas ayuu inoo rajaxay wain khaata aljurxa hadduu tolo man lahu calayh wilaaya mid wilaayo iyo mas-uuliyad ku leh sida oo aan aabbiyi awowgii ahayn fafiihi qowlaani baa ku sugan axaduma ilaa aabbiya waayaga lama qisaasaya haddii camdan xataa u dilaadeen fafiihi qowlaani baa ku sugan axaduma yajibu alqawadu cala alwaliyi waa ku waajibaya fa yajibu cala aljaarixina waa ku waajibaya wahaani laa yajibu cala alwaliyi kuma waajibayo walaa cala aljaarixi kii jaarix ahaayee dhaawacayna isagana kuma waajibayo labada midkoodna laguma leh yajibu alqawaadu cala alwaliy fa fiihi qowlaani ayaa markaa ku sugan masalada axaduhumaa yajibu cala alwaliy wayajibu cala aljaarixi wathani laa yajibu cala walaa yajibu cala aljaarixi midkoodna ku waajibi maayo halkana dhowr masalooyin qaacidaa buu inoogu sheegayaa wuxu uhi waman laa yajibu calayhi lqisaasu qofka aanay qisaasi ku waajibin fi nafsi naf markuu saaro laa yajibu fi tarafi xubinna loo qisaasi maayo waman wajaba calayhi lqisaasu fi nafsi qofka qisaasi ay ku waajibtay nafda wajaba fi tarafi xubinkiina isagana waa ku waajibayaa wamanka laa yuqaadu bihayrihi hayrkii aan loo qisaasaynin fi nafsi laa yuqaadu bihi fi tarafi xubinkiina loo qisaasi maayo waman uqiida bihayrihi ka loo qisaasay hayrkii fi nafsina uqiida bihi fi tarafi xubinkii iyadana waa loo qisaasayaa wamaa shayga laa yajibu lqisaasu fiihi fi nafsi aanay ka waajibin ee min alkhataya wa camdilkhataya laa yajibu lqisaasu fiihi fi tarfi xubinkiina gama waajibaayana waxaana yidhi sheekhu qofka aan qisaasi ku waajibin nafta ee nafdaa hadduu saaraan qisaas lagu yeelanaynin dee waa sabigii iyo kii waa mactuuh iyo mubarsamkii iyo aynaynu soo maraynay mar hadday naf dilaan oy saaraan oy qur jaraanba aan qisaas lagu yeelanaynin hadday xubin jaraanna qisaas lagu yeelan maayo hadday mid gacan ka jiraan laga jari maayo cidda qisaasi xagga nafda ay kaga waajibto dee waa kii qaangaadhka ee caqliga lahaa multasim lilaxkaamka ahaa mid kufkiisa a markuu dilo wajaba fi arfi wajaba calayhi qisaasu fi arfi xubinkiina ayadana waa loo qisaasay hadduu gacan jaro waa loo qisasay mar haddii nafta hadduu jaraba loo qisaasaye ka aan loo qisaasaynin xagga nafta masel waa musri gaal dilay waa xor addoon dilay waa waalid waladkiisii dilay laa yuqaadu bihi fi arfi xubinkiina looguma qisaaso oo muslim hadduu gaal gacan ka jaro looma qisaaso xor hadduu addoon gacan ka jaro looma qisaaso waalidku adilmiisa gacan ka jaro looma qisaaso laa yuqaadu bihi fi arfi leanna xurmada nafda ayaa ka weyn min xurmati arafi leannu atraaftu waa bacdu nafsi mar hadday atraafti naf noqoto dee bedriga diyatu nafsi u gelay ka loo qisaasa isaga fi nafsi ayaa loo qisaasay waa gaal muslim dilay waa addoon xor dilay uqiida biarfi hadduu xubin ka jarana ayadana waa loo qisaasi taasina waa taa waxaa kaluu yidhi wixii aanay ka waajibaynin waa maa waman buu halkaa idin yidhi waxa ka wanaagsan maadaa ka wanaagsan wamaa laa yajibu lqisaasu fiihi fi nafsi waxaanay qisaasi nafdiga waa jee min alkhata'i wa camdi alkhata'i eeda waa camdi khata'i iyo camdulkhata'i ile waman haddana min alkhata'i lama odhan karo wixii aanay ka waajibaynin qisaasi xagga nafta oo waa maxay waa gefkii waa camdulkhata'i qisaasi kama waajibto xubinkiina haddaad naf gef u jarto camdi camdikhata u jarta qisaas laguma lahay soo maaha haddaad gacan gef u jarto ama aad u jarto yacni camdulkhada aad u jarto ayana laguu qisaasi maayo weeye waman laa yajibu calayhi alqisaasu fi nafsi kaanay ku waajibaynay qisaas nafda in loo qisaaso waa sabigiiyo majnuunkiiye laa yajibu qisaasu fi tarafi kuma waajibo waman wajaba calayhi alqisaasu fi nafsi ku waajibayna wajaba fi tarfi wuu waajibayaayo leannu naf wixii ka hooseeya naf ayuunbay la mid tahay xagga ilaalinta qisaas markaa qisaasid waajibadeed iyo la'aanteedba nafdi ayuu kala mid noqonaya waman laa yuqaadu bihayrihi kaan loo qisaasaynin fi nafsi waa muslim gaal dilay waa xor addoon dilay waa waalid ilmihiisii dilay laa yuqaadu bihi fi arfi xubinkiina loo qisaasi maayo xurmada nafda xurmada arfka ka weyn waman uqiida bihayrihi ka hayrkii loo qisaasay fi nafsi xagga nafda waa gaal muslim dilay waa addoon xor dilay uqiida bihi fi arafi xubinkana ayadana waa loo qisaasayaa wamaa shayga laa yajibu lqisaasu fiihi qisaasi aanay ka waajibin fi nafsi xagga nafda oo min alkhata'i gef iyo wacamdi alkhata'i ah laa yajibu lqisaasu fiihi fi tarfina kama waajibo wain ishtaraka jamaacatun kooxi hadday wadaagaan fii qaطci طarafin xubin jaridii dafcatan waaxidatan mar keliya quطicuu bihi ayagana waa laga wada jari wain dabaraqa jinaayatu hadday kala tagto lam yajib calaa waaxidi minhum alqawadu qawad kuma waajibayo waxau sheekhu yidhi jamaaco iyo koox ayaa waxay wadaagteen xubin jariddii mar qura seef saddex bay haayeenoo seef bay intay saa u saareen ayay saddexna xaggaa ka mareen saddexna xagga ka mareenoo dee ama saasay gam ugaga siiyeen ama mar quray ku wada xambaareen ama yacnii kuwana waa riixeen kuwana waa jiideen deetana saasay gam kaga siiyeen qudicu bihi waa loo jari wاljuruuxu qisaas jiraaxooyinku waa la isu qisaasiye alcamdu qawadun weeye haddayse leannu waxay ku ahay maca almaxsuuma oo qisaas lagu ilaaliyey marka uu markaa nin keliya wax u geyso ayay camdan wadaagsadeen markaa mid walba qisaasi baa lagu yeelan sida markay naf wadaagaan oo kale hadday jinaayadoodu laakiin kala tagto mid baa halaan far ka jaray mid kale halkan dheg jaray mid baa markaa gacan jaray midba meel buu markaa ku dhuftay lam yajib calaa waaxidi minhum alqawadu midkoodna qawad laguma yeelanayo oo midkoodna qisaas laguma yeelanayo xubinka leanno jinaa mid waliba badhayay ahaato markaa dhammaantii dee loo wada oofsan maayo barhkiina loo oofsan maayo acdaadii baa markaa kala tegaysaa wain ishtaraka jamaacatu kooxi hadday wadaagaan fii qaطci طarafin xubin jaridii dafcatan waaxida qudicuu bihi waa la jari ee wainta baraqa jinaayaatu hadday kala tagsan yihiin oo ay kala baxaan lam yajib calaa waaxidi minhum alqawadu ku waajibi maayo wayajibu اlqisaasu fi ljuruuxi iyo walacdaa'i jaraaxooyinkii nabaradii iyo acdaadii ayay ka waajibtaa faama aljuruuxu miya fayajibu waa waajibaa fii kulli maa yantahii wax ka soo gala ilaa cadmin lafd kalmudaxati caddaysadii weeye wa jarxi lcadudi cududda dhaawaceedii weeye wasaaqi dhudhunkii walfakidi bowdadii waqiila waxaa laa yajibu fiimaa cadda almuudixa muudixa waxaan ahayn kama waajibo ee waidaa awdaxa rajulan waxau sheekhu leeyahay qisaasu waa waajibtaa juruuxda iyo nabarrada iyo acdaadaba waa ka waajibtaa faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili ma ctadaa calaykum qofka idinku xadgudba idina intiin leh ku xadgudba wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih haddaa wax ciqaab markaa marinaysaan intii laydinku ciqaabay un mariya wakatabna calayhi an anafsa binnafsi walanfa bilanfi waluduna biluduni wasinna bisini waljuruxa qisaas waa aayadda qur-aankiisay ahayd haddaba labadaasay hortu ka waajibtaa dee nafdii in la ilaaliyo xubnihii in la ilaaliyo nabaradii in laga ilaaliyo intuba u baahan tahay oo dee qofkii waxayna u geysta laga qisaaso haddaba nabarada miyaa juruux marka laga hadlayo waa wixii jeexa aan jarin waa nabarada jeexa laakiin aan dee wax markaa laf ama cad markaa meesha ka fujinin ayaa la yidhaahdaa waxay ka waajibaysa qisaasu wax allayaaliyo wixii laf gaadha sida muudixadoo kale muudixa waxaa la yidhaahdaa madaxa iyo wejiga nabarka lafda gaadhaa muudixa la yidhahda meelaha kale muudixa lama yidhaahdo iyo jarxiga cududda ku dhacay ee lafda gaadhay ama saaqa iyo dhudhuga ku dhacay ama fakidkaiyo bowdaha ku dhacay muudixada waa ijmaac waxaa soo dhan aayadda ayaa tilmaamaysa mumaasala ayaa suurtagaloo dee meelay ku dhammaata ayay leedahay si muudixadoo kale qiila wuxuu leeya laa yajibu fiima cada almuudixa muudixada wixii aan ahayn qisaasi kama waajibto leannu mar haddii arshiga qadaridiisii way isku khilaafsan yihiin dee xaggii qisaastana way isku khilaafsan yihiin wayajibu lqisaasu waajiba fi ljuruuxi iyo walacdaa'i faama aljuruuxu fayajibu fii kulli maa yantahi ilaa cadmin wixii laf gaadha kalmudixati wa wey wajarxi lcadudi iyo cududda dhaawacideedii wasaaqi ama wajurxilcududi cadudi wasaaqi walfakidi waqiil waxaa laa yajibu fiiha cadal muudixa kama waajibayana waa leeyihi waidaa awdaxa marka uu caddeeyo rajula ninbuu fii bacdi ra'si madaxiisa markii caddeeyey wa qadrulmuudixati muudixada qadarkiisuna yastawcibu wuxuu dham wadaagaarayaa jamiica ra'si shaaji ka dakray madaxiisa oo dhan awdaxa jamiica ra'si ayuu caddayn ee wayn saada xaqu hadduu ka koraa calaa jamiici ra'si shaaji awdaxa jamiica ra'sihi ayuu caddayn wa akhadal arshana wuu qaadan fii maa baqiya wixii hadhay ee wayn hashaba ra'sahu hadduu jabiyo iqtusa minhu ama iqtasa minhu fi lmudixati buu ka qisaasan wawajaba alarshuna fii maa zaada wixii siyaadayna arshigeeda iyo kabkeeda ayuu qaadanayaa waxau sheekhu leeyahay nin ayaa nin madaxa caddeeyey dhabar weyn inbuu ku dhuftoo madaxiisiibuu in badan laftii banneeyey intaa uu ninkan ka caddeeyey mid aada u madax weyn buu ahaayo kan madaxiisaabay leegtay kanuu markaa wax madax caddeeyna waa wax madax yar madax yar weeye aburaas iyo madax yaray siray markaa kii madax yare ayaa markaa kii aburaasiyo dhakada weynaa ayaa dee geesgaasoo dhan buu caddeeyey geesgiisaasi marka la qiyaaso kan madaxiisu leekaanayaa muxuu samaynayaa markaa awdaxa jamiica ra'sihi madaxoo dhan ha wada caddeeya markaa isna nafta ha ka saaro hilibka ha ka saaro waljuruuxa qisaas baa ilalah yidhi qisaasuna waa mumaaalo taasi waa mid hadduu se kordhoom xaqiisii waaba gebigiisuba kan wax caddeeyey madaxiisa afar meelood marka loo qaybiyo yacnii saddex ahaanunbuu leegyahay kanuu madaxa caddeeyey intanuu ka caddeeyey ayaa madaxiisi weliba ka sii yaryihi oo masalan kan wax dakray madaxiisii marka yacni gees walba loo saaro waa shan iyo toban farood bay masao laysmarba dhigay buu noqday kan la caddeeyana labaatan buu noqday maxay is leedihiin rubuc buu dheeryahay soo maaxa awdaca jamiica ra'si horto ha wada caddeeyo waakhada alarsha fiima baqiya biqadrihi inta soo hadhayna dee markaa rubuculmuudixana wuu qaadan markaa muudixada rubuceed ayuu qaadan ee loodhan maayo wejiga iyo qadaadkaiyo ha u gudbiyo loodhan maayo ee intaa madaxa intuu caddeeyo ayuuma markaa rubucaa soo hadhayna qaadanayaa waxaa kaloo sheekui hadduu madaxii jabiyo macal idaaxi hilibkii waa dhammaaday laftina waa jabtay lafdan jabtay iyaduu qisaas may lahayn maxaa la samaynayaa horta muudixada ha qisaaso waayo qisaas baa ka suurtogelaysaa waxay ka dhigan tahay haddii halkaa kubka bartankiisa curcurka bartankiisa laga jaro intaa hore jalaqlayda ayuu qisaasan karaa intana magteedu qaadan karaa wawajaba alarju fii maa zaada intan ziyaadada dheeraadka ana oo hashmiga ana yacni wuxuu qaadanayaa arshigeedii oo dee shan halaad buu qaadanaya hadduu nin yahay waayo qisaas baan ka suurtagalahay wa idaa awdaxa rajulan fii bacdi ra'si markuu caddeeyo waqadrulmuudixati muudixada qadarkeeduna yastawcibu wuxuu wada camimayaa ra'sa shaaji kan dakray madaxiisa awdaxa wuxuu caddaynayaa kii la dakray jamiica ra'sii buu caddayn ee wain saada xaqu calaa jamiici ra'si shaaji hadduu ka batana awdaxa jamiica ra'sii buu caddayn wa akhada alarsha arshiya kabna wuu qaadan fii maa baqiya wuxadha biqadrihi buu ku qaadan wain hashaba ra'sahu hadduu jabiyana iqtasa minhu waa ka qisaasa filmuudixa wawajaba alarshu fii maa zaada intii ka korodhayna wuxuu qaadanayaa arshigeedii halkaana juruuxdii buu inooga baxay waa malacdaba buuhi xubnayaashii ay qisaastu ka waajibaysay fa yajibu wuxuu qisaasu ka waajibtaa fii kulli maa yumkinu alqisaasu fiih wax kastoo qisaas suurtagelaysa min hayri xayfin iyadoon dulmi iyo weecasho la samaynin fa tukhadu alcaynu bilcayni ishii ishii ayaa loo qisaasi oo loo qaadi walaa tuukhadu la qaadi maayo saxiixatun mid fayow biqaa'imatin mid qaa'ima ahoo markaa iska meesha un ka kuusan oo ka muuqata watuukhadu alqaa'imatu tii taagnaydaya bisaxiixati loo qaaday wa in awdaxaw hadduu caddeeyo fadahaba dawu caynayhi uu tago wajaba fiihi lqawadu waa waajib cala lmansuusi khayrahuna laa yamuso ma taabanayo alxadiqa halka iyada wiilka ma taabanayo wakhurija fiihi qowlun aakharu ayaa markaa la soo saaray annahu laa yaktasu minhu inaanu qisaasanaynin ayaa markaa wejkaanan waa la soo saaray waxau leeyahay sheekhu xagga xubnaha qisaas waxay ka waajibtaa waxa la yaaliyo wixii qisaasi ay ka suurtagashay min hayri xayfin iyadoon dulmi iyo siyaadatoona la sabayn ee suurtagala marka ishii ishii baa loo qaadi eey had iyo gooraale u fiirso tay ba'du ku jirtaa waa ta marka hore ayadaa lagu waxyeeleeyey ee sababteeda loo qisaasayo tan kalena waa ta hadda la qisaasayo fa tu'khadu lcaynu ishii waa la qaadi oo waa la qisaasi bilcayni il uu tiray darteed ayaa loo qisaasayaa alcaynu bilcayni say aayadduba ahayd midigtii midigtii bidixeedii bidixeedii midig iyo bidix la isu qaadi maayo il saxiixa ana loo qaadi maayo loo qisaasi maayo biqaa'imatin mid taagan macnaha qaa'imadu waxa weye ishaan aan waxba ka arkaynin laakiin buuxda ayaa qaa'imada loo jeedaa taa markaa iyada loo qisaasi maayo hadduu markaa mid qaa'imo ah oo il buuxdo uunan arag lahayn ayuu tiray ama meesha ka soo saaray u bururiyey ishiisa saxiixada loo qisaasi maayo wa tu'khadu alqaa'imatu bisaxiixa laakiin masalan nin midigta ishiisa midig oo kale ay markaa qaa'imoon tahay oo arag la'day baa il midigoo saxiixa buu saaray hadduu ninkii jaamajni calayga waxyeellada loo geystay uu ku raalli noqdo isaga ishaada intaa goofka halkaas unbuu goof ka dhigi le'annu xaqiisii way ka hoosaysaa isagaana ku raalli noqday hadduu madaxa ka caddeeyo madaxa dakhar buu ku dhuftay dabeetana madaxii hilibkii baa dhammaaday fa dahaba dawcu caynihi il baa dabeedna waxaa ka tegey araggii wajaba araggaatay waxaa waajibaya alqawadu cala almansuus qisaas baa waajibayaa hayra annahu laa yamasu laakiin ma taabanaya alxadaqa alxadiqa macnaha wiilka xadiqadu waxa weeye waa wiilkan bu'dan madow ka isaga taaban maayo waxyeelo loogama geysanin laakiin waxaa la rabaa uun in markaa idaaxiina la sameeyo araggiina la tegsiiyo masaladaana minhaajka markaa si fiican markaa u dhigayayoo dee waa la caddaynoo marka la caddeeyo bal waa la eegay araggii inuu tegayo inaanu tegin haddii uu markaa araggii tegi waayo udhiba biakhafi mumkinin ka taqriibi xadiidati muxmaati min xadiiqatihi de waa in markaa wax la caddeeyey dab markaa xadiid la caddeeyey waa in isha markaa la dul saaro dam ha tidhaahdee ha gubato markaa dam ha tidhaahdee laakiin la dul saari maayo leannu dulsaarkani way bururinaysaayoo dee muu bururinayshee markaa aragga waxa laga tegsiiyo laakiin yaan laga bururinin ayay markaa leeyihiin wej kaloo mukharaja baa jiro oo ay leeyihiin annahu laa yuktasu minhu yacni loo qisaasi maayo wejka kale mukharajkaayna waa jiraan wa amar acdaahum yaa fa yajibu fii kulli maa shayu ku waajiba an yumkinu alqisaasu fiihi ay ka waajiba min hayri xayfin iyadoon dulmi la samaynin xayf iyo dulmi iyadoon la samaynin fa tuukhadu alcaynu ishi waa la qaadi oo bimacnaa waa la qisaasi oo waa la tiri bilcayni ilay markaa saarta darteed alyumna tii midig bilyumna walyusraa tii bidixna bilyusraa tii bidix ayaa markaa lagu tiri walaa yuukhadu la qaadi maaya saxiixatu ilfayo biqaa'ima mid taagan oo buuxda oo aan arag laakiin lahayn wa tuukhadu alqaa'imatu ta qaa'imada ee buuxda ee meeshii ku jirta ayada waa la qaadi oo waa la saari bisaxiixati si ta saxiixa uu ka jaray darteed hadduu jaanibu ku raalli noqdo wain awdaxahu hadduu caddeeyo madaxa ayuu ka caddeeya wejiga fa dahaba dawu caynihi baa tegey wa ja'a fiihi lqawadu baa waajiba calalmansuusi haddaan qabanno hayra annahu laa yamasu ma taabanaya alxadiqa yacnii ma taabanaya iyada wiilka wakhurija fiiha qowlun aakharu ayaa la soo saaray annahu laa yuqtasu minhu inaan markaa la qisaasanayn isha aragtideeda wayuukhadu اljabnu daboolkii waa la qadaya ama xirribtii biاljabni alaclaa ka sare bilaclaa walasfala ka hoosana bilasfal walyamiina ka midigna biاlyamiin walyasaara ka bidixna bilyasaar ayaa markaa isagana loo qaadi wayuukhadu lmaarinu maarinka sanka intaa jilacsan bilmaarini inta kale jilacsan baa loo jari waalmankharu dulkiina bilmankhari ee fa in qataca bacdahu hadduu barhkii jaro qudira daalika biljusi ayaa lagu qadarayaa ka nisfi iyo waulusi oo fa yuukhadu milu bihi intaa in leeg ayaa markaa loo jarayaa wain jadacahu hadduu sangii barh jaro iyo qasabadiiba ukhtusa filmaarini ayaa la qisaasi waakhada alarshara fi lqasaba qasabada ama yani sanqaroorkaana wuxuu qaadanaya arshigiisa iyo kabkiisa waxau sheekhu leeyahay jafnigii jafnigii baa loo jafnigu waa daboolkan indhaha xiribaa weeye markaasuu xiribu inta yara hore yihiin waa dabooladan indhaha ee afartaa haddii miduu jaro isna kiisaa la jari ka sare hadduu jaray mid saraa loo jari ka hoose hadduu jaray ku hoosaa loo jari mid midig hadduu jaray mid midig baa loo jari mid bidix hadduu jaray mid bidix ayaa loo jari mucadalada iyo markaa cadaaladda ayaa lagu dadaali maarinkana maalinka ayaa loo jari maarinku waa sanka intaan jilicsan ean lafdal ahayn baa maarin laydhaha maa laana min min lacmi lanfi mankharna bilmankhar mankharka dulka ayaa laga wadaa waa labadaa dul waa isku dhow yihiin waa inta jilicsanu inta dhexe xaajis baa markaa laydhaha inta yara u dhaxaysa ayada intaana haddii laga jaro intaasaa laga jari wayo waxay markaa qisaas ka suurtogelaysa weeye haddii laakiin bacda almaarin uu jaro maalinka barhkii ayuu jaray ama mankarka barhkii ayuu jaray waxaa lagu qadari jus waxaa la eegi kan talo ma nisba ma ulisiya saddex meeloodoo meelba marka la helo markaa inta uu jaray intay tahay fa yuukhadu milu bihi intii in leeg ayuunbaa markaa kan kalena laga jarayaa hadduu laakiin sanka barhkii jaro iyo sanqaroorkiiba maarinkii intii jiracsanayd iyo sanqaroorkiiba soo raaciyey hortuu intaan maarinkaa waa la jarayaa wax qisaas ka suurtogelaysa weeye waakhadal arsha arshiiyo kaba xukumaana wuu qaadan filqasaba intaa qasabada iyo sanqaroorkaana waxa uu qaadanayaa uun arshigiisii ama xukuumadiisii buu qaadanaya le'anno waa inaan la qisaasi karayno ayada waxaan laga aaminahayn in halkii uu gaadhsiiye la dhaafiyo wa yuukhadu ljafnu waxaa la qaadi daboolkii isha biljafni ayaa dabool markaa uu jaray baa loo jaray alaclaa ka sare waxaa loo jaraya bilaclaa mid sagu jaray walasfalo koosana bilasfal alaclaa bilaclaa walasfal bilasfal walyamiina bilyamiin ayaa loo jaray alaclaa falaclaa walasfalu bilasfal walyamiinu bilyamiin walyasaaru bilyasaar wa yuukhadu waa la qaadi oo waa la qisaasay almaarinu bilmaarinu wlmankharuna bilmankhari dulkiina dulkii fain qaaca ama fain qutica bacdu haddii la jaro qudira daalika biljuzi juz ayaa lagu qadarayaa ka nisfi iyo wauluiba weeye fa yuukhadu milu bihi isagoo kale ayaa markaas loo qabanaya wallahu aclamka inagu joogo